Xafiiska Beeraha Dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa magaalada Jaraati ugu qaybiyay saddex boqol iyo lixdan neef haweenka danyarta ah ee ku nool degmada. Deeqda ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa abuurka beeraha iyo calafka xoolaha. Agaasimaha waaxda cuntada Wasaaradda Beeraha Dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxamed Saleemaan ayaa ka warramaya deeqdan.
waxaa jirta ee, ballanqaadyo ay dawladdu gashay sida ee, ballanqaadka la yidhaahdo Sokota Declaration kaas oo ay fulinayaan bahwadaag badan ay fulinayaan marka xafiiska beeraha asagoo roolkiisii qaadanaya roolkiisaas oo ah ee, sugidda damaanadda cuntada iyo nafaqada ayaa wuxuu soo gaadhsiiyey ee, hooyooyinka carruurtoodu labada sano ka yar tahay iyo hooyooyinka ureyda ee, gashiyada midhaha kala duwan ee nafaqada kala gedisan laga helahayo iyo riyaha dhaqaalka ah sida ay carruurtoodu ay nafaqo u helaan ayaguna ay nafaqo u helaan Ee, ayadoo oo la xaqiiqsaday ee, roolka nafaqadu ay ku leedahay horumarka haddii ay nafaqo jirin horumar unu jiraynin Ee, dowladduna istaraatiijiga horumarka ay ku tallaabsatay inay sal u tahay nafaqada ayaa la isla qaatay marka ee, barnaamijkaas ballaaran ee sokota oo bahwadaagtu ninkasta barbarkiisa ka qabanayso ayaa xafiiska beeraha wuxuu qaatay roolkiisii ah roolkiisaas oo ah sugidda damaanadda cuntada iyo nafaqada marka ee, ee, aad baad u mahadsantihin Mid ka mid ah haweenkii ka faa'iidaysta deeqdan xoolaha ayaa ka mahad celisay.
anoo ka hadlayo codka dumarka maxay tahay qaybaha kala duwan ee qudaarta noocyada faraha badan ee, maxay tahay ari riyaa maxay tahay qudaar noocyo oo di- ku jirto digirta begelka salaatada ee, maxay tahay koostada ee, sida begelka ee, oo na siiyey xafiiska deegaanka ee, ee, xafiiska beeraha heer deegaan oo maxay hatay na siiyey qaybo kala duwan oo qudaarta noocyo badan oo ay tahay oo aan doonayno inayna anfacdo oo maxay hatay aan xagga nafaqaynta dumarka ah carrada een, maxaan ku dhahay inay ay na deeqdo caruurta een, haweenka dhalaya sida da-da yar maxay hatay sidoo kale waxaan rabnaa inaan wax soo saar aan kasoo yeelano insha allahu tacaala saan ilaah ka rajaynayno Sanadihii la soo dhaafay xukuumadda dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waday horumarinta barnaamijka Sikota kaasoo ah mid looga hortagayo nafaqa darrada.